asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aan dhinacyo fara badan oo maaragtay dhaqankeenna iyo afkeenna iyo hiddaheenna xidhiidh la leh aynu wax kaga eegno waana xubinteenna murtada maanta ee aan sida joogtada halkan ugu wadaagno innaga oo bal isla eegayna inaan wax un soo sheegno ay dadka hore dheheen ama wax haddaba lagu daray oo cusub ama mufakiriinta cusub laga soo diyaariyey ama lasoo qoray dee haddaad og tahay warraqo waa ku raggeedee raggii hore hadday wax dhihi jireen ama gabdhihii hore ay wax dhihi jireen ragga iyo gabdhaha maanta joogana in iyaga laftoodu wax dhahaan waa looga baahan yahay waana shay lama huraan sababta oo ah de qof walba xilligiisa iyo wakhtigiisa ayaa la rabaa inuu qaato dhaqankiisa iyo hiddihiisa waxa uu kusoo siyaadinhayaana isaga dushiisa laga arko middaas waa mid loo baahan yahy xubintaana murtada maantana ciidanka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eeba idmo mahmaah ka mid a kuweenii labaalayda ahayd waxaa la yidhi laba iyadoon loo ballamin bay bataan labada iyagoon loo ballamin bataayi waxaan u malaynhayaa waa laba aan dee dadku aan badinna ayna isdhihin laakiin un inta la bilaabay batay oo der ilaahay ka batay oo iska batay labadaa iyadoon loo ballamin batay afkeenna hooye waxaa lagu dhahaa laba iyagoon loo ballamin ayay bataan beer badarah iyo been iyo hadalba iyadoon loo ballamin bay bataan saasay ina leedahay xubinteennan murtida maanta beer badarah iyo been iyo hadalba beentii hadalkii waa laysku qabtay beertuse waa gaarkeeda haddii eebayd maayoon bal yaro dhex gallo beer badara waan garanno hal xabo masagi ayaad meel ku rida seon barwaaqaa weeyaan kanaalkaad kusoo jeedo qashkaad ka bixisay falkii waad fashay oo haddii eebayd maayo halkii xabe masagiaad abuurtaa laga yaa shan xabo sawuula inuu soo tuuray oo maaragtay saddex kiilo oo masaga uu dhalo keligii waa cilmiyada ilaahay bay ka mid tahay waana barwaaqooyinka ilaahay laakiin dee ballan hore oo aad haysatay inay beertanu bixi iyo inayna baxaynay baabi ma jirin idamka ilaahay bay kuugu noqotay wayna kuugu badatay taasi waa beertii waa dhiirigelinna waxay ku leedahay abuuro beerta abuuro ayay ku leedahay qaybta hore ee mahmaahda waa qaybta labaadee qaybta labaad waxay ku leedahay been iyo hadal been iyo hadal waxaa weeye hadalku sidiisaba ruux baad hebelow see tahay caafimaadkaa ka hor adsalaantid baad dhihiyo sheekadiisa kula dheeraani markaasaa laga yaaba marka dambe inay xanuun kula gasho oo maaragtay waa hadalbadnida walow de xadiis saxiixuna waa kii rasuulka sal ly slam inagu lahaa ama khayr ku hadla ama iska aamusa oo maaragtay waa laynoo sheegay middaas laakiin ma yeelayno waa midda labaadee hadal hadaloo been ah oo anugu aan sameeyo laga yaabo inaan gacanta kusoo tubay ayaan sheegahayaa markaan halkaa hadal sheego halkaa hadal wuxuu noqonayaa mid fida oo ummadda aad iyo aad ugu dhex baaha dadku igulamayn tashan kumaanaan ballamayn aniga dadku halkaa eraya beenta ah inaan baahinno ama aan dadka ku dhex fidno laakiin xagee ka yimid wuxuu ka imaaday innagoon ku ballamin ayaan sheegay dadkiina way iska qaateen meel walbay la ordeen marka been iyo hadalba iyagoon loo ballamin yay bataan ujeeddadu waxa weeye laba iyadoon loo ballamin ayay bataan badar iyo beer ama badar iyo beer badar iyo beer iyadoon loo ballamin bay bataanoo idamka ilaahay bay ku noqdaan beer caalami ah oo masigo badan ka soo go'do iyo been iyo hadaloo iyagoon loo ballamin yay bataanoo hadalku intuu si fuud ku bilowdo ayuu iska badanhayaa isaguna wax carrada ka badanoo jawaan muggiya ayuu gaadhayaa ama been faaftay run ma gaadha ayay noqonaysaa oo maaragtay sida lagu tirtiro soo kii waagii sidaa laygu lahaa baad maqlaysaa nin dhahayi nin intii waa hore nin been laga sheegay ruuxaas been dib meel lagu beeniya adigu maad ogeen runtu hal mar unbaa la sheegay dadku ku kala tegi markay ogaanaan runta ma sheegsheegayaan sida beenta loo sheegsheegayo oo kaleento ibliiska usii kabagelinaya saan filaayo waana maaragtay ilaahay sharka beenta iyo iyo shararka adduunka oo dhanba iyo shararka ibliiskaba haylaga duwo aamiin mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayn xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi walaal run gubayso waxba kuuma gooyo walaal run gubayso waxba kuuma gooyo walaalkaa oy rungubayso waxba kuuma gooyo